bismillahi raxmaan raxiim wafkii wuxuu ka koobnaa saddex bilood saia andersom sectorka saddexaad wasiirka maleeshooyinka iyo dhaqan celinta koonfur galbeed iyo anigoo xildhibaan qaranka ah saddexdaas xubnoodaan ahayn waxaan booqadnay marakaxyaasha ka yimid degmada tiyeglow oo ku sugnaa degmada tiy degmada xudur haye marka runtii dad haddee jid soo maray sagaashan kilomitr aan gaadiid ku imaanin oo dhulka soo maray rafaad ka muuqdo diiftii jidka ka muuqato haddanana hooy xumo ku dhacday oo jilaalkan qoraxdan ah aad bay u dhistoonaayeen inkastoo gobolka looga gurmaday dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay gacan u fidiyeen oo muxuu ahaa xafiisyadii iyo guryahoodii waxay oga baxeen oo guri kastood aragtaba muxuu ahaa dhowr tobanaan qoys ay ku kada nool yihiin laakiin waa ka muuqataa dhibka ay soo mareen iyo wax midda meesha ku haysataba gobolka laftigiisa gobol wuxuu ahaa goobon iskaga jiro oo dhinacyadoo dhan ay ka xiran yihiin hal dhidid u furnaa haddanana haddee qaxootigaasa ugu darmay sababtooda way rafteen laakiin ilaa hadda wax yacni jawaab ah oo muxuu ahaa mase dawladda dhexe ha ahaato mase dawlad goboleedka ha ahaato mase international community ha ahaato oo ilaa hadda gaari ma laha hadda un baa qaaban qaabal ugu jiraa sida hadda warbixintaan ku heraynana muxuu ahaa waa tabaabasho fiican ayaa muxuaha dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalkaba ay wadaan
waa tahay bal goobaha aad tagteen iyo muuqaalka xudur maxaad nagu faahfaahin karaysaa xildhibaan
xudbad xudur waa iska fiican tahay magaaladii waayo gobolkii waayo diiftii hore oo muxuu ahaa shabaab ba aan weli ka muuqato iyo adaa muxua godooyinta uu ku hayo maahayna magaalada waa iska fiican tahay ayadoo ama bisaas haddana qaxootin haddana kusoo biiray dee dhibkaas baa ka muuqda mooyane magaalada sideed kale waa iska fiican tahay shacabkeedana waa iska fiicnaa runtii arrimahan oo hadda degmada tiyaglo ka dhaca unba ayagana welwelkaas unba hayay wax kaloo hadda dheer oo dhibaataa ma qabaan marka taas waayo taas haddaan degmada tiyaglo ku noqdo dadkeedii waa kala qaxay qayb beledweynay uqaxeen qayb waxay uqaxeen dhinacan iyo muxuuha xag beenaadka oo etoobiya qaar xuduray tageen qaar baydhaba usoo qaxeen qaar xamaray aadeen intii tabar weysana meeshay ku hartay hadda wararka aan helayon waxaa waayo ilaa iyo muxuaha shan iyo laba lix iyo labaatankii ilaa iyo hadda labadii askari oo dagaalka ku dhimatay maahayn hadda ilaa shan ruux ayay gowraceen oo maanta maydadooda laga soo qaaday jidadka oo yani si fool xumaa ay u dileen muddo hadda saddexda beri basho waa moodsanaayeen galabta unbaa maydadkooda dad socdaal ah kusoo qoray oo la arkay qaar duwaabta cuntay ayaa meesha hadda galabta laga soo qaaday arrimahaas hadda ugu naxdin weyn oo shacabka muxuu ahaa kii xudur joogay iyo kii magaalada joogay iyo kii ka maqanba argagax ku noqday mooyane inta kale waa dee dhibkaas waa iska jiray maxay kala hayeen marka shanta xubnood ee meesha lagu dilay
shanta waa rag wax hadda yani aan ku tilmaamo laha waa dad adiga iska shacab caadi ahaayeen waxaa loo daa dadka dadka qaarkii ganacsatay ahaan ninka oo nin muxuu ahaa nin ka ganacsada xoolaha etoobiyaanka xoola kagadaysaa loo dilay kuwa kalena muxuu ahaa dawladdaad la jirteen u jaajuusaysana loo dhameeyay ayagana
tilmaan ahaan goobta lagu dilay ma degmada tiyaglow gudaheeda mise daafaha degmada degmada agaga afafkeeda lagu dee jidadkan soo aado muxuuaha tuulooyinka meel la yidhaaho jid aado hugey meel la yidhaho nin baa lagu dilay jidka biyooley aado mid baa lagu dilay kan xudur aado mid labaa lagu dilay marka saas waayo meydadkood meeshaas hadda laga soo arurinaayo dadkii u tegeyna waxay ka duugaan baan marka meeshan soo qabto waa soo go-eysaa dad muxuu ahaa tii show la jadilay la rafaadiyey haddana la dilay haddana qoraxdan iyo kuleyskan ku dhacday bay ahaayeen si loo duugaaba la garan waayoba
waa gartay marka hawlgalka military maadaama gobolka uu ka socdo haddana xudur xaggeeda waxaa lagu soo warramayaa in uu ka socdo hawlgal abaabulan oo al-shabaab looga soo horjeedo idinku wax ma ka ogaateen xildhibaane
taa de ma laisfaraayo taas ma laisweydiinaayo dadka muxuu ahaa ka yimid degmada tiyeglow maartay hadday kasoo bixiyeen wixii ciidana inay meesha ku noqonaayaan oo cadowgaas iska dhixin doonaan cidna lama weydiinayo taas waa diyaar u ahaayeen dad yani diyaar ah ayaa meeshaas joogay marka kolley hawlo military waaye ayagaa ku shaqa leh laakiin indhahooda aan u jeeday waxaa waaye inay meesha ku noqon doonaan cadowga meesha ka dhixin doonaan aad aad urajoogeyn
laakiin ciidamada amisom ee ka baxay ee tieglo ma saameynayaa bay kula tahay hawlgallada hadda lagu doonayo tieglo mar kale in lagu qabto
ciidamo amisom ma ahan ciidamada meesha joogay ciidamo waxay ahaayeen Ethiopia.
ethoobiana oo aan amisom ka tirsanayn bay ahayd runtii wax badan oo ka dhinaa ciidamada muxuu aha dawladda federaalkana waa loo geeyey ku naqashadoodana wax weyn ku qaadan mayso sida aan rajeynaya
waa gartay bal haddaan ku weydiiyo geesta kale ee wararkii aad ka hesheen ee degmada tieglo gudaheeda oo shabaab joogo maxay dadku hadda idiin sheegayaan oo dhibaatooyin ah
de waxay noo sheegayaan in muxuu hadda ilaa shantaas ruuxaan kuu sheego shacabka oo waxba galabsan in hadda la dilay shan iyo laba- lix iyo labaatankii ilaa iyo soddon iyo kowda maanta bisha inta dhexdooda magaaladan ay dhacayaan guryaha ay jabsanayaan muxuu ahaa fuustooyinka badarka ugu jiray shacabka oo ku keedsadeen ay qaadanayaan bakaari ay furanayaan guryihii wax alla wixii yaal ay qaadayaan oo ay meel ku aruurinayaan sidii awalba lagu yaqiinay kooxda ugus inay hawsha ku dhex jiraan baa naloo sheegay in ay furfuranayaan ceelashii biyaha dadka ka xabi jireen ceel matoorkii magaalada hal ceel mo- matoor buu lahaa isaga inay furfurtay baa naloo sheegay iskoolaadka laftigooda oo ciyaalka wax ku baranaya inay yidhaaheen diin gala lagu baranayo oo ay burburinayaan eh, qalabka yeelan ay ka qaadanayaan adiga dad nabaad guur toosa xaalufin sida ayaxii oo kale ummadda salkicinaayo ayaan muxuu ahaa warkeeda ku haynaa xildhibaana marka ee, idinku ma hawl amni ayaad u tagteen gobolka mise inaad soo aragtaan shacabka kasoo qaxay degmada ee teglo annaga saddex wadaan ayna horta yani wax hadda oo amni oo weyn aan ka qaban karno malaha laakiin inaan aragno ciidamana aragno shacabkana aragno waxa ay tabanayaan aan aragno Eh, meelaha oo ku shaqalen aan gaarsiino duruufaha meesha ka jira mase ciidan ha noqoto mase shacab ha noqoto aan u tagnay intii yani ku shaqa lahaydna waa gaarsiinay warbixin dheeraan siinay Eh, waxaan rajaynaynaa jawaab deg degana in la helo
ma safarkii la xudur ayuu ku koobnaan doonaa mise goobo kala jiro oo aad qorsheynaysaan inaad soo aragtaan oo gobolka kamid ah
ma hadda safarka ayaga xudur buu ahaa ujeedadiisana waxay ahayd yani degmadaas dadkeeda soo barakacay inaan aragno ayay ahayd runtii dawladda federaalkana runtii dhinaca military ahaan jawaab bay ka bixiyeen oo yani wixii loo baahnaa badi waa keeneen inta kale inay soo dhamaystiraan aan ka sugaynaa si muxuu aha degmadii dadkii ay loogu celiyo xilligan lagu jiro xilli la qaxi kara ma aha kulley taasna dawladda federaalka waan ku ammaanaya waxaa kaalintii ay lahayd ah, way qaadatay laakiin qoladan kale oo samafalka mase international communityga mase muxuu ahaa united nationka mase egad howlahooda dhiman ayagana waxaan rajaynaynaa inay maxaa tillaabada dawladda federaalka ay qaado mid lamida inay qaadi doonto aada iyo aad waa mahadsan tahay xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale adaa mudan